بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa dersigii sagaal iyo labaatanaad labaatan iyo sagaal min kitaabi nuur اlyaqiini fi siirati sayid اlmursaliin salى اllahu alayh wasalam qaswat اlkhandaq qaswadii la dhihi jiray qaswat اlkhandaq taa weeyaan qaswat اlkhandaq qaswat اlaxzaabna waa la yidhaahdaa oo quraysh baa isu soo bahaysatay iyo qabaa'il kaloo carab ah iyo yahuud inay muslimiinta la dagaalamaan sanadkii shanaad bay dhacday wabidaalika xazama jazama ahlulmaqaazi lam yaqarra ma sugnaan licudamaa'i bani nadiir reer bani nadiir dadkoodii waaweynaayo odayaashoodii qaraarun wax sugnaanshaa uma sugnaan qaraar bacda jalaa'ihim saaridoodii ama rariddoodii ka bacdi can diyaarihim daarahoodii laga raray iyo wa irtilmuslimiina muslimiinta dhaxlidooda dabadeed lahaa daaraha ay dhaxleen nimankaa markii laga saaray madiine yahuudda ahaa reer bani nadiir waa yahuud waxa weeyaan oo daarahoodiina muslimiintu dhaxleen wax qaraarah iyo wax sugnaanshaa uma sugnaan bale kaana fii nufuusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxaa ahayd daa'iman weligeedba an ya'khuduu inay qaataan fa'rahum aargoosigooda inay qaataan oo aargoostaan baa weligood qalbigooda ku jidhay wayastariddu ay soo cishadaan oo soo naqsadaan bilaadahum dhulkoodii iyo magaalooyinkoodii iyo daarahoodii fadahaba jamcun koox baa tegey oo minhum yahuud ka mid ah ilaa makata magaalada makay wafdi u aadeen waqaabaluu waxay qaabileen ru'asaa'a qurayshin quraysh madaxdoodii xulufaysi bay rabaan xuyay binu akhdab baa ku jira baa layidhi salaam binu mushkam baa ku jira baa layidhi kinaanatu binu abilxuqayq baa ku jira baa layidhi cooda binu qays baa ku jira baa layidhi abu caamir alfaasiq ninkii loo baxshay aynu mar soo maraynaa ku jiray raggaasoo dhan bay ahaayeen marka waxay raadinayeen dagaal aan hal mar isku hal gacana aan qaadno annana waa nala soo raray idina moxamed oo walbo idinka dhashoo quraysh waa isagii maaragtay waxa weeye cadaawad ka dhexaysay abu sufyaan baa marka meesha u ah wuxuu yidhi marxaban wa ahlan marka abu sufyaan intuusa islaamin weeye hadalladuu yidhi waxaa ka mid ahayd waa axabunnaasi ilaynaa dadka waxaan ugu jecelnahay buu yidhi maanta mana caananaa calaa cadaawati moxamed qofkii gacan naga siiya nebi moxamed lacollaytankiisa baa maanta dadka ugu jecelnahay buu yidhi marka weliba wuxuu yidhi idin aamini mayno ilaa ilaahyadaya u sujuudaan ama idinka laftiinnu idin hagaagsanayno markaasay u sujuudeenoo waxyaalo badan buu ku shardiyay qoladaas way tageen waxay qaabileen odayaashii quraysheed waxaraduuhum waxay ku booriyeen calaa xarbi rasuulillahi nebi moxamed la dagaalankiisa sala allahu calayhi wasalam wamannawhum way hididiilo geliyeen wamannawhum way hididiilo geliyeen mannow waxay ku hididiilo geliyeen hum quraysh almusaacadata gacansiin annagaa gacan idin siinanee qurayshay kaale fawajaduu waxay ka heleen minhum quraysh qabuulan limaa dalabuuhu waxay dalbeen aqbalid bay uga heleen uma jaa'uu waxay u tageen kuwii yahuudda aha mar labaad ilaa qabiilati qadafaan waxaraduu waxay ku booriyeen rijaalahaa raggeeda kadalika sidayaasoo kale wa ahbaruuhum waxayna u warrameen bimubaayacati qurayshin quraysh la mubaayacoodkoodii lahum iyaga ay kula soo mubaayacodeen cala alxarbi dagaal qurayshna haddaan ka nimid waa isu soo fahanay idinkana haddaan idiin soconnaa reer qadafaano fawajaduu minhum waxay ka heleen kuwan yahuudda minhum reer qadafaan irtiyaaxan ayay ka heleen o irtiyaaxaas waa maxay waa waa qalbi furnaan bay ka heleen wey qalbi furnaan waxaa la yidhaha irtiyaaxan raaxaysi bimacnaa waxa weeyaan warkoodii waa ku raaxayseen waa waraan nugu soconay dhehen waa rabnaa warkaas fatajahazat qurayshun quraysh way diyaargarowday iyo wa atbaacuhaa kuwii la jiray yar'asuhum xaaluu hogaaminayo abu sufyaan wayaxmilu liwaahum calankoodan uu xambaarsan yahay cumaan bin dalxa bin abi dalxa alcabdariy wacadaduhum tiradooduna arbacatu aalaafin afar kun bay ahaayeen macahum waxaa afartaa kun macooda ahaa alaau miati farasin saddex boqoloo faras farduhu iskama socdaana saddex boqoloo nin baa saaran wey meesha saddex boqoloo faras wa alfun wa khamsumiati baciir kun iyo shan boqol oo geel ah ragaadee raacya geel waa waa weeyaan lama wada lugayn karo watajahazat qolada afar kun weeye tirso watajahazat qadafaan qadafaanna waa soo diyaargarowday waa yar-asum xaalu hogaaminayo cuyeynatu bnu abi xisnin alladii ninkaas waa soo marnay jaazaa ku abaalmariyey ku jazeeyey ixsaana rasuulilahi sal sl nebi moxamed ixsaankiisii kufran gaalnimo abaalmarintii loo galay nin gaalnimo qaabiliyey buu ah ayib fa innahu ninkaani kamaa qadamna saan soo hormarinay duumatljandal meelahaas markaan soo maraynay duumatljandal aqdacahu nebigu wuxuu u gooyay ardan dhul yarcaa fiiha ou daajiyo sawaa'imahu xoolihiisa foofa baraarkiiyo waa garanaysa xataa idaa samina markuu cayilay khufuhu geeliis iyo waxaafiruhu fardihiis dee khufka waxaa la waa wax cagta ballaaran khufuhu kiisa cagta ballaaran lahaa ya khufuhu caglaydiis iyo waxaafiruhu qooblaydiis ya cagta ballaaran iyo qoobka wixii lahaa waa maxay geel iyo farasba markay u cayileen dhulkii la siiyey qaada qaama waa kacay yaquuda xaaluu hogaaminaya aljuyuusha ciidamada waa nin dee doqon la adeeca weeye lixarbi man waxa weeye qof la dagaalankiis ancama calayhi u nicmeeyo abaal ku leh oo dagaal u soo hogaansha wa kaana macahu waxaa miciisahaa alfu faris kun nin oo faras fardoolayd ah baa maciise ah ninkaana waa kunba wataa kuwii horan afar kun bay ahayd watajahazad banu mura reer banu murana waa diyaargaroobeen waa xulafays yarasuhum waxaa hogaaminaya alxaaris bin cawf almuriyu ninkaasaa hogaaminaya wahum raggaanu hogaaminaya arbacu miatin kuwaana waa afar boqol watajahazad banu ashjac reer bani ashjacna waa diyaargaroobeen yarasuhum xaalu hogaaminaya abu mascuud binu ruqaylata watajahazad banu sulaym yarasuhum xaal hogaaminaya sufyaan bin cabdishams wahum kuwaani sabcu miat todoba boqol bay ahayd watajahaza banu asad yarasuhum waxaa hogaaminaya dulayxatu binu khuwaylid alasadiy wacidatljamiici dhammaan tiradoodu ciidamada isku dardar casharatu aalaaf muxaarib toban kun oo dagaalame weeyaan qaa'iduhum alcaam hogaamiyaha guud taliyaha guud ma maqasho weliga hogaamiyaha guud abu sufyaan buu ahaa kuwa hoos-hooseeyoo kala wada kooxaha maaha kullu taliska laga wada xukumo abu sufyaankii reer qurayshyad walamaa balaqahu markuu soo gaaray hu nebiga calayhi salaatu wasalaam ahbaara muxuu idiin qoray haadihi maya haatihi tajhiizaat yaa diyaargarowyadan tan ah wararkeeda istishaara markaasuu nabigu la tashada asxaaba fii maa yasnac wuxuu samaynaya war maxaan samaynaa intaasoo ciidana ina ku soo socotee ayamkuhu wuxuu kala tashaday inuu nebigu ku nagaado ku sugo nimanka bilmadiina am yakhruju inuu u baxo liliqaa'i haadaljeyshi ciidankaas la kulankiisa ciidanka aljaraar iska jiitamaya jaraar waa maxay ciidankan tirada ka batay wey marka raggan ciidamada kale hogaaminayay qaar baa islaamay ninkaa ruqayla waa islaamay dulayxa bin khuwaylid waa islaamay sufyaan bin cabdishams islaamnimadiis xoog lagama hayo waay markaasaa wuxuu yidhi maxaynu samaynaa taladaasu u sheeg fa ashaara calayhi salmaan alfarisiy salmaan alfarisi baa nebigu wuxuu u ishaaray bicamali lkhandaq hataq in la qodo tarjay god dhufays waa dilaac saasa tog wahuwa camalun kaasna waa camal lam takun ilcarabu carab aysan ahayn tacrifu mid taqaanay weligood maysa noqon waxaas fa amara calayhi salatu slam nebigu wuxuu amray almuslimiina muslimiinta bicamalihi yaa camalfalkiisa shaqay samayntiisa weeye hal la qodo buu yidhi ninkan hantaq oo inoo sheegay tarajay waxa weeye khandaq boob waxa weeyaan wuxuu ahaa sad saddex kun oo mitir meelahaas laba kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad labaatan iyo shan mitir dhul ah ilaa kun iyo shan boqoloo nin baa layidhi ka gaarsiiyey qodob waa tog dhanoo saa loo jeexay waxaa la diidayaa fardaha kuwaas wataan inay dhul siman iska soo maraan meesha waa ka istaagayaan daantaan daantaan kama boodi karaan waay markaan faris furus baa laga yaqaan oo wuxuu yidhi annagu markaan farda ka baqno weligaya godadkaasaan u qodnaa godadkaas boolahaas baan u qodnaa wa sharacuu waxay gudagaleen saxaabadu fii xafrihi qodidiisa shamaaliya almadiina madiina shimaalkeeda meesha ah waaye min alxarati sharqiyati shiisha sharqiga ah ee bariga xigta weeye ila alxarati alqarbiya laga gaarayo midda qarbiga ah waa madiina waxay udhexaysaa laba shiilood laba buurood oo dhagax madow ah waa tabtii hadeer meeshan hadda khandaqa lagu leeyahay waxaa laga dhisay masaajid kooxa sabcu masaajid bay hadda u yaqaanaan toddoba masaajid baa laga diyaashay inkastoo hadda mid weyn oo isku caama laga uu ka dambeeyey wa haadihi midaani hiya aljihatu waa dhanka allatii kaasoo kaanad ahaatay cawratan cawro waa maxay meel halisa tu'ta almadiinatu madiinana looga yimaado min qibalihaa jihadeeda weligeedba dhanka weerarka madiina looga soo qaado waa dhinac hadda tarajayga laga qodayo maxaa yeelay amaa baqiyatu xuduudiha madiina dhinacyadeeda kale oo dhan fa mushtabikatun waxay ahayd mid yaa ku laban ku shabakaysan ku dhex jidha bilbuyuuti guryo iyo wanakhiili geetimireed ciidan iska muuqdo geedo iyo beero iyo guryo iyo waxaa ma soo marka laakiin dhinacaani dhinac iska dallaalabo ahaa cadowgaa markaas ka imaan jiray waay marka dhinacan guryaha iyo geetimireedka leh laa yatamakana alcaduwu cadow ma makansan karo min alxarbi dagaal jihataha dhinaceeda inuu kasoo dagaal galo waqad qaasa almuslimuuna muslimiintu waxay dhadhamiyeen shucuubaatin dhibaatooyin jasiimatan waaweyn fii xafri lkhandaqi khandaqa qodidiisa godkaa dhib badan baa ka raacday markii la qodayo dhinacyada kale magadiina waxay lahayn dhufaysiyay lahayn dhib badan baa dhinacan ka raacay liannahum saxaabadu lam yakuunuu may ahayn fii sacatin waasac ahaansho min alcayshi nolosha xataa yatayasara lahum lcamalu shaqadu ilaahay uga sahlanaato niman awood haya oo shaqadu u sahlan tahay maysan ahayn gaajaa jidhay baahi baa jidhay dhibaataa jidhay wa camila macahum waxaa macooda shaqada la qabtay calayhi salaa slam nebi moxamed wacamila nebigu waa shaqeeya macahu macooda calayhi salaa wasalaam fa kaana wuxuu yanqulu turaaba ciidda mid rara mutamailan isagoo kusoo halqabsanaya ya bishicri ibni rawaaxa cabdulaahi ibnu rawaaxa gabaygiis buu kusoo halqabsanayay allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wahabbit ilaqdaama in laaqaynaa wlmushrikuuna qad baqow calayna wain araaduu fitnatan abayna eryadaas allahuma allah lowlaa anta ma ahaateen mahtadeyna ilah haddaan adigu jirin maba hanuunin walaa tasadaqna wax ma sadaqaysanin walaa sallayna maba tukanin faanzilan ilaahu nagu soo deji sakiinatan xasilooni calaynaa dushayada wahabitil aqdaama gomadaha yaga ilaahu sug in laaqayna haddaan cadowga la kulanno walmushrikuuna gaalidu qad baqow calaynaa dushayada waa ku kibreen wain araaduu fitnatan gaalnimo iyo shirka hadday doonaanna abaynaa diidna abaynaa waa diin wa aqaamal jeyshu ciidankii wuxuu ku nagaaday fi ljihati dhinacii asharqiyati sharqiga ahaa musnidan isagoo ku tiiriya dahrow dhabarkiisa ilaa salcin buurta salci la yidha zaylaci waa isaga ku sheegay waaye manduumadiis buurtaas salci la yidhaahdo bay dhabarka gabaad ka dhigteen wahuwa kaasina waa jabalun buur muqilun ya oo cala almadiinati madiina ku teedsan waaye kaa weyaan muqilun la taagay macnaha madiina oo dhan waa buursaa u dheer weeyaan wacidathum tiradooduna alaaatu alaafin weeye waa saddex kun wa kaana liwaau lmuhaajiriina muhaajiriin calankeeda wuxuu ahaa maca zayd binu xaaritata wa liwaau lansaarina maca sacad binu cubaada amaa quraysh fa nazalad iyadu waxay soo degtay bimajmaci lasyaal meesha majmacu lasyaal la yidhaahdo wa amaa kadafaan fa nazalad waxay soo degtay jihata uxud waaye khariirad bay samaynayaan kutubta qaarkeed waa ka garan kadhigay jihooyinka iyo wadanka wa kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahayn mucajibiin bimakiidati lkhandaq khandaqan yaa dhagartiis kuwa la yaaba lagu cajabgeliya la yaaba mucjabiin allatii khandaqaasoo lam takun in carab carabaysan ahayn tacrifuha mid taqaan markay arkeen meesha waxaan laga qoday maagadkan iyo iyo togan aad ba u yaabeen fa saaruu waxay aanu ahaadeen yataraamuuna inay turtuurayaan maca almuslimiina binabli leebab ilaa tog baa u dhexeeye walammaa daala markuu dheeraaday almadaalu maya nagaanshihii calayhim gaalada dusheeda muddo dheer markii meesha gaaladii fadhiday ilaa togiina ma soo dhaafi karaani akraaha jamaacatun qolaa soo khasbeen oo minhum gaalada ka mida afraasahum fardahooda waxay ku khasbeen cala iqtixaamil khandaqi khandaqa inay jiiraan fardaha waxay dhaheen saaha u boodeyne dhabarka shaabug kaga dhufan iyo jeeda waxa weeyaan farasku saaha uga booda dhanka kale daanta kale ha ku dhaco waa lagu soo khasbe waa lagu soo khasbe markaasaa waxay dhaheen aanu minhum waxaa ka mid a raggaas cikrama bin abi jahl wa camar bin cabdiwaddin waddin miya wa aakharuuna iyo rag kale raggaasoo dhan baa meesha yidhi aan fardaha jiirsiina meesha waqad baraza caliy bnu abi aalib waa usoo banbaxay radi allahu canhu licamar bin cabdiwad faqatalahu waa dili camar waa la dili waharaba ikhwaanuhu walaalihiisna waa carareen wahawaa filkhandaqi toggii waxaa ku dhacay nawfal binu cabdilaahi oo xagga gaalada ka socday fandaqat cunuqu luquntaa jabtay togii waa faraska hadda qof kaga dhaco inta saa usoo boodo bool buu ku dhacay moogta luquntii baa baa jabtay sidaasaa dhacday warumiya waa la ganay sacad bnu mucaad ninkii la dhihi jiray sacad binu mucaad radi allaahu canhu bisahmin le baa lagu ganay leebkaa markii lagu ganay leebkaasoo qadaca gooyey agxalahu halbowlihiisa wa huwa agxalkuna sharyaanu diraaci dhudhunka halbowlihiisa wey xidid weyn oo dhiigu qaado oo qofku hadduu go'o u dhinto xididkaasaa lagu dhufta wastamarat ilmunaawashatu istuurtuurkii baa daa'imtay iyo walmuraamaatu isganganiddii binabli leebab laysku gangano yowman kaamilan maalin dhan baa dagaalka tuurayeyn baa socotay hadba waxbaa agga ka soo dhacaya kuwaana aggii wau tuuraya xataa faatat ilmuslimiina ilaa muslimiinta ka tagtay salaatu daalika alyo maalintaas dhan salaadeedii waqadowha bacdu gadaal bayna ka qadeeyeen wajacala calayhi salaatu wasalaam nebi muxamedna wuxuu yeelay cala alkhandaqi godkaa inay waardiyeeyaan xuraasan waardiye xataa laa yaqtaximahu lmushrikuuna gaaladu saysa u soo jiirin bileyli hameenkii gaaladu intay hameenkii soo dhaafaan ixtixaam soo jiiraan falaqtaxama alcaqaba sooma arag yaa yees halkaa nalaka waardiyey wa kaana nebigu wuxuu halaftiisu yaxrisu mid ilaaliya binafsihi nafsad ahaantiisa hulmatan meel dalool ah oo fiihi godkaasa maca shiddati lbardi qabowgu aad u darnaa hal meelu surin ah taasna nebigaaba hameenkaa waardiye ka hay wa kaana calayhi salaatu wasalaam ya wuxuu ahaa yubashiru asxaabahu kii ugu bishaareeya binnasri iyo waldafri yaa guulays iyo nasri ayuu ugu bishaaraynay wayaciduhum nebigu wuxuu u yaboohayey alkhayra khayr ama almunaafiquuna gaaladu faqad adharuu waxay muujiyeen fii haadihi shiddati dhibaatadaas maabay muujiyeen tukinnuhu damaa'iruhum qalbiyadooda ay qarinayeen xataa qaaluu il ka dheheen waxa weeyaan waa munaafiqiintii saxaabada ku dhex jidhay ma wacdana allaahu nooma yabohin ilaahay iyo warasuuluhu ilaa quruuran ilaa ay ka dheheen waxay awal qarsan jireen dhibtii markay ka badatay baa haddee qofku markay dhibaatada ka badato waxbuu iska sheegaa waxa weye wixii qarin jiray baa ka soo baxay awalay barwaaqay hayseen waay maa wacdana allahu warasuuluhu ilaa quruuran bay dheheen maxamed wuxuuna leeyahay bay dheheen faris iyo ruum baa qabsanaysaan waaxadunaa laa yaqdiru an yatabaraza mid naga midana kaadida uma kortegi karo maragga iyagaan kaadi u kortegi labaa faris iyo ruum qabsan doona ya maa haadaa ilaa wacdun quruur waxaas waa yabo iska kada ah waxaas akhrinaya waa suurat laxzaab baa jidhadee dagaalkan dhan si fiican uga hadasha wansaxabuu dagaalkii bay ka baxeen fansaxabuu qaa'iliina xaalay leeyihiin ina buyuutana cawra annaga guryihii baa naga dayacan naqaaf waxaan ka baqaynaa an yuqiira calayna alcaduw cadow inuuna soo weeraro annaga qofku markuu rab cududaara inuu meesha kaga baxo annaga hanala fasaxo howlaha noo yaalla guryaha yaga baa saasa guryaha yaga waa cawr waxaasay akhriyeen waxa weeye qabowgu waana hameen qabowgu waa daran yahay dabayl daran baa dhacaysa koow waxaa moodaa dabaysha dhacaysa hugwug taka yeersa saaciqooyin baa moodaa unkaedoo kale markaasay dhahay ina buyuutana cawra guryaha yagi waa halis cawra waa maxay cadow bay bannaan u yaallaan waxa weeyaan xaggaa koraan deganayn khatar baan ku jirnaa waa nala ka xadaya annaga ha nala faso halkaanay rabaan inay ka dhuntaan wamaa hiya bicawra in yuriiduuna ilaa firaaran ilaa halkay kugu taallaa wakaa hawshooday rabeen in yuriiduuna ilaa firaaran washtada alxaalu xaalkii baa ku darnaaday bilmuslimiin faina haada alxisaara go'doomintaas faina haada alxisaara saaxabahu waxaa la saaxiibsanaa dayqun ciriiri calaa fuqaraa'i almadiina madiina masaakiinteed waxa weeyaan ciriiri badan baa jiray go'doomintan gaaladiiba ilaa magaaladooda go'doomiye soo duldegay ma ogta saxaabadiina difaac baa looga jiraa dhankii cadow ka imaanayay waladii midka zaada u kordhiyey ashidata dhibaatada calayhim saxaabada dushooda waxaa dhib dheeraada ku keenay maa balaqahum wixii ka soo gaaray min anna yahuuda bani qurayda reer bani qurayda yahuudoodii alladiina kuwaasoo yusaakinuunahum fi lmadiinati magaalada madiina muslimiinta la deganaa qad intahazuu waxay ka faa'iidaysteen haadihi lfursata jaaniskan linaqdi lcuhuudi ballamadii burintooda waa maxay maantaan jaanis haysanaada oo cadow gaalo badan dhinacyada madiina ay joogaane innaguna aan ballantii muslimiinta aan la galnay ka baxno cadowgaas aan ka barbar dagaalanno oo aan iskugu tagno fursadda aan ka faa'idaysano maanta ciidan u haysanaay wa sababu daalika waa tan arrinkaas sababkiisu anna xuyaya binu akhdab sayida bani nadiir ahaa reer bani nadiirkii almujullayna la eryey la saaray reerihii la raray yaa tawajaha ninkaas waa odayga u sarreeyey wuxuu aaday ilaa kacab binu asad alquradiy sayid bani qurayda waa yahuud kale laba jifiyood wey bani nadiir bani qurayda reer bani qurayda u tegay odaygoodii wa kaana lahu wuxuu u ahaa ka shaydaani shaydaan oo kale id qaala markuu u yidhi lilinsaani shaydaanku ugfur gaalow yaa faxasana lahu wuxuu u qurxiyey naqdalcahdi adna ballanka ka bax reer bani qurayda annana waa ka baxaynaa walam yazal bihi kama zuulin ilaa reer bani quraydaa meesha ku haray reer bani nadiirna waa la saaray moogta qoladii meesha la deganay muslimiinta wuxuu leeyahay ballanta ka baxa waa u qurxiyey waa u qurxiyey walam yazal bihi kama zuulin inuu arrintaa ku qancinayo xataa ajaabahu ilaa uu ka yeelay liqitaali lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda waa yahay bi maanta aan iskugu tagno maantay qabasho leeyihiin walamaa balaqad haadihi alakhbaaru wararkaani markay soo gaareen rasuulallaahi nebi moxamed sal ly qolooyinkii meesha deganaa inay ballanta ka baxayaan arsala nebigu wuxuu diray maslamata bin aslam fii miatayni laba boqoloo ninbuu kusoo daray wa zayd binu xaarisata fii alaai mia adna saddex boqolata maxaa samaynaysaa lixaraasati almadiina ku orda madiina noo ilaaliya kuwii nala deganaabaa ballanta inay buriyaan raba madiina noo ilaashi hawfan cabsid nabigu darteed buu raggaan u soo diray cala nisaa'i dumarkii loo baqaya iyo wadaraariye carruurta carruurtii muslimiinta iyo dumarkii madiinaha xaggaan annagu ka difaacayna kuwii nala deganaa hadday soo weeraraan la xaggaan iska ilaalinaynaay dumarkii carruurtii bay kaxaysanayaan hala difaac intaasoo nin baa la soo diray wa arsala zubayr binu cawaamna waa diray yastajlii lahu isagoo usoo baaraya alkhabara warka usoo faydaya waa maxay xog noo raaday adiguna falamaa wasalahum ninkan zubayra markuu soo gaaray gaaladaas wajadahum wuxuu ka helay khaaniqiin miya ku xanaaqsan cabursan yadharu calaa wujuuhim wejigoodana waxaa ka muuqanayay mise khaabo idin qoray soo xaa idinma qorin xaalif ku taagan yahay saa wey waxa weeyaan yadharu calaa wujuuhim wejiyadooda waxaa ka muuqanayay asharu nimankii shar baa wejigooda ka muuqda wanaaluu wayba waxbay ka sheegeen min rasuulilah nebi moxamed bay gaareen sal alla alay slam iyo walmuslimiina amaamahu isagoo la jooga zubayr bay nebiga wax ka sheegeen muslimiintana wax ka sheegeen wuu ogaaday marka inay cadow yihiin wax damacsan yihiin farajac waa soo noqday waa akhbara rasuula nebiga u warramay sala allahu alay wasalam bidalika warkaas wa hunaaka halkaas ishtadda waxaa darnaaday wajalulmuslimiin muslimiinta cabsidooda saddex kunoo saxaabi weeye toban kun baa kor fadhida kuwii awal ballanta la kala qaatayna halkaan baa waxaa la leeyahay ee ballanta waa buriyeen oo dagaalkay gelayaan xaggayba idinka imaanaya wasulziluu muslimiinta waa la lullulay zilzaalan shadiida yaa lullulid daran suuratu axzaab lianna alcaduwa cadowgaa jaa'ahum uga yimid min fowqihim xagga kore iyo wa min asfala minhum xagga hoosaba meel kasta cadow baa ka soo galay wasaaqat alabsaaru indhihiina waa ishe yaa waa indhaha eegmadoodii caadiga ahayd oo tooska ahayd yaa wax kasta waa ka iilatay cadowga saa ugu qallacan tahay bis waid zaaqat ilabsaar soo maahay wabalaqat alquluubu alxanaajir wadnihii baa halkaas wabalaqat alquluubu ilawaatan qalbiyadii waxa weye waa wadnihii baa alxanaajira kalxamaha yimid cabsida waa daranta xaaladdu waa culusta wadannuu billaahi dunuuna malayaal bay ilaahayna ka maleeyeen ruuxan waa maxa ya wabalaqat quluubu alxanaajir watadunnuuna billaahi dunuuna soo maahay qur-aanka malayaal baan ku soo dhacay ya arrimo khatara ku soo dhacay oo waa maxay malayaalku waa kuwo kala duwan munaafiqiintu waxay maleeyeen moxamed iyo asxaabtiisa maanta in la jirid goynaya dib dambe aan loo maqli doonin mu'miniintuna waxay is dheheen nasri iyo guul baa helaysa taas fasirkaasa ugu kan aada qoraya waaye watakallama almunaafiquuna munaafiqiintu waxay ku hadleen bimaa badaa lahum mar haddaysan baqayn maanta cadow badan bay haystaan moogta wax allaale waxay doonaan bay maalintaa ku hadleen afkay furteen ilaa waciid bay isku hadlaynayaan faaraada calayhi salatu wasalam nebigu wuxuu damcay an yursila inuu u diro licuyayna ibni xisnin ninkii cuyayna ahaa waagi hore abaalka lagu lahaa inuu u diro cid wayusaalixa kula heshiiye calaa uluثi himaari lmadiina madiina midhaha ka soo baxa saddex meelood meel qaado liyansaxiba inuu baxo biqadafaan reer qadafaan inuu meesha ka saaro kunnin buu watay soo garan maysaan waxa weeyaan madiina midhaha ka soo baxa saddex meelood meel qaado adiga iyo qabiilkaada ka baxa meesha dagaalka kuma jirna dhahay fa abaal ansaaru ansaar baaba diiday daalik xabad mira siin mayna dheh ansaar baa beeraha leh qaa'iliina iyagoo leh innahum reer qadafaan lam yakuunuu may ahaan jirin yanaaluuna kuwana gaarsiiya minaa xaggayga qaliilan wax yanaaluuna kuwa qaata minaa xaggayga qaliilan wax yar oo min himaarina walxal naxnu kufaaru annagoo gaalaa xabad mira nagama qaadi karin afa bacda alislaami ma islaamnimada ka bacdi way yushaarikuunana nala wadaagsanayaan fiiha miraha yagi maantaaba ilahay islaamnimadna siiya gaalnimadaba xabad mira nagama qaadi karin maxseeba aan mira u siinaa saddex meelood meel baa diiday waidaa araada allaahu marka sheekadaas wixii kusoo dhammaatay ilaahay hadduu la doono alcinaayata xafidid biqowmin qolo haya-a lahum wuxuu u diyaariyaa asbaaba dafar guusha asbaabteeda min xayu laa yaclamuuna meaysan iyagu ogeyn qoladii ilaahay guul la doono meel aysan ogeyn baa guusha loo soo mariyaa fanduruu bar hadda idinkuba fiirsha ilaa haadihi alcinaaya min allaahi ka ahaatay lilmutamasikiina kuwa qabsada la cinaayaynaya bidiinihi alqawiim ilahay diinkiisa toosan haye yaa yimid jaaa waxaa yimid nin la dhihi jiray nucmaan bin mascuud alashjaci raqama ka qabta ninkaasaa yimid ninkaa markuu yimid ilaahay baa hawsha watee wa huwa sidiiqu quraysh walyahuud yahuud iyo quraysh buu saaxiib leeyahay wa min qadafaan reer qadafaanna saaxiib buu leeyahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innii anugu waa ninkii waagiina haddee aladiina qaala lahum naasu ina annaasa qad jamcu lakum halkaas tagay oo muslimiinta abu sufyaan yari iga joojiyo haiga cajisgeli yaa rasuulallah innii qad aslamtu anu horta waa islaam wa qowmin laa yaclamuuna biislaami tolkay ma oga inaan muslim ahay famurnii iyo amar biamrika amarkaada xataa usaacidaka ilaa aan gacan ku siiyo waxaad doonta ii dirso faqaala wuxuu yidhi anta rajulun waaxidun hal nin oo soo islaamay baad wamaadaa casaa an tafcal maxaa samayn ka dhaaba maxaa mudanta inaad samaysay walaakin khadil cannaa naga hooji ma stadacta intaa awoodid naga jooji oo gacan ha nagu siinin adiga iyo tolkaa cadowga yaa wasiilo kasta oo ciidan aad macnaha nooga joojin kadhid nooga jooji hadda dagaalgal ku dhihi maynee wax dagaalka ka nafco badan baa jira yaa ciidamadan isbahaysay naga kala kaxee fa ina alxarba dagaalku khadcatun waa dhihi ka dhaa qaada adaa kordhigays laakiin daalka markas reeb khudcatunna waa dhihi ka dhaa daalka markas reeb waay khudacana waa la yidhahdaa dagaalku waa dagid dagaalku sidiisaba waa tareerin iyo taarto iyo khadaaco wey sidaas naga sameey alkhudca fi lxarbi waabatan fakharaja waa baxay ciwaankaa ma qoran alkhudca ama khadca fi lxarbi fakharaja ninkii waa baxay min cindii nebiga agtiisa watawajaha wuxuu aaday ilaa bani qurayda aladiina reer bani quraydahaasoo naqaduu buriyeen wuxuu dal muslimiin yahuuddii la deganayd oo ballanka buriyey buu u tegey falamaa ra'uuhu markay arkeen akramuuhu ilaa inuu islaamay ma ogeen waa karaameeyeen lisadaaqati macahum saaxiibnimada ay gacanta isku lahaayeen awgeed ay soo dhoweeyeen nin la taliyoon awal ahaa cunno iyo cabitaan martiqaad weyn bay u sameeyeen war naga daaya yidhi maantao kale cunno la cunaa bay yidhi annagu cunno iyo umaana imaane wallaahi waa idin baqayaa bay yidhi waxaan idinku imin maanta inaan tala idin siiyo cunnaha la soo ordaysaan yaa yaa bani qurayda waa kana sheekadaan bila faqaal wuxuu yidhi laqad ra'aytum waa ogtihiin maa waqaca wax ku dhacay haye soo waxbaan ka boodo yaa bani qurayda faqaal wuxuu yidhi yaa bani qurayda tacrifuuna waa garanaysaan guddi kalgacalkayga jacaylkayga qalbi wanaagayga waa dhihi ka dhah lakum idinka aan idin qalbi saafi ahay yaa xabiib baan idin ah wa khawfi calaykum cabsida aan khawfi aniga cabsideeda calaykum idinka aan idin baqayo wa inii anigu muxadiukum xadiian xog baan idin siinayaa faktumuuhu canii yaa warkaa xaggayga ka qariyay cidna yaysan ogaani iibax ii xafida qaaluu nacam dhegtaa loo dhigay noo sheeg baa layidhi cidna u sheegma faqaal wuxuu yidhi laqad ra'aytum wuxuu rabaa inuu iyaga kala furfuro laqad ra'aytum waa aragteen maa waqaca wuxuu ku dhacay libani qaynuqaac iyo wanadiiri oo min ijlaa'ihim saaridii laga saaray guryahoodii ah wa akhdi amwaalihim xoolahoodii oo la qaatay wa diyaarihim guryahoodii wa inna qurayshan waqadafaan hadda reer quraysheed iyo reer qadafaan laysuu milakum oo hadda duullaan ku jooga madiina dusheeda laysuu milakum idinkoo kale maaha maxaa yeelay meel fog bay ka soo duuleen fahum nimankan reer quraysheed iyo qadafaan in ra'ow fursatan jaanis hadday arkaan intahazuuha way ka faa'iidaysanayaan intahazuuha iqtanimuha way ka qanimaysanayaan hadday fursad helaan dagaalkii gelayaan wa ilaa hadday fursad waayaan insarafuu libilaadihim waddankoodiiba aadayaan maxamedna ladaris lama hayagu waxa weeye kama soo gaari karo meel nabaday tegayaan wa amaa antum idinku fatusaakinuuna rajula ninka deris baa la tihin yacnii yuriidu wuxuu ujeedaa can rasuul calayh salatu wasalaam ninka daris baa la tihin walaa daaqata lakum awoodna uma haysaan bixarbihi la dagaalankiisa waxdakum keligiis ha dhowti dii la idinka baxo nimankan fursad bay raadinaya idin yimid ha isku hadlaynina faara anigu waxaan idin ra'yaynayaa anlaa tadkhuluu inaydnan gelin fii hada alxarbi dagaalkan war dagaalkaa gelinina xataa tastaqinuu ilaa ka yaqiinsataan min qurayshin waqadafaan qurayshiy qadafaan ilaa ka hubsataan xaggooda annahum iyagu lan yatrukuukum inaysan idinka tegaynin oo yadhabuu aysan aadan ilaa bilaadihim dhulkay ka soo duuleen markaas nimankaa ilaa hubsataan inaysan dagaalka idinka baxayn intay idinku kaakiciyaan idinka tegayn dagaal ha gelinina ilaa aad kaa hubsataan see ku hubsanaysaan bian ta'khuduu minhum waa inaa qurayshii qadafaan ka qabsataan oo ka qaadaan rahaa'ina rahan curaar sabciina shariifan toddobaatan oday oo minhum ka mid a toddobaatan oday oo annaga taliska iyaga jooga halkaa ha fadhiyeen markaasaan dagaalka wada gelaynaa idinkoo laakiin xagga wada jooga idin aamini mayno fastaxsanuu ra'yah wallahi waa run bay dheheen waa run bay dheheen wa ajaabuuhu ilaa daalika haye waa ka yeeleen waxay dheheen iyagaan u tagaynaa toddobaatan keenaan dhahaynaa uma qaama waa ka tegey min cindihim agtoodii buu ka istaagay haye waa inoo ballan bayr warkana qariy wa tawajaha ilaa quraysh qurayshtii uu ku direeyey haddeer buu aaday oo toddobaatanka uu yidhi ka qaata faijtamaca biru'asaa'i madaxdoodii buu la kulmay wa qaala wuxuu yidhi xogaha ciidamada lagu kala dhantaalo weeye hal mar lagu kala baabi'iyo wuxuu yidhi antum idinku tacrifuuna waa garanaysaan qurayshay wudii lakum saan saaxiib idinla ahay ninkan qolo kasta saaxiib buu la aha wa maxabbatii iyaakum saan idin jeclahay wa innii muxadiukum xadiian xog baan idin siinayaa faktumuuhu canii xogta ha la qariyo qaalu waxay dheheen nafcalu waa samaynayna faqaala lahum wuxuu ku yidhi inna banii qurayda waa nimanka hadda ka yimid iyagu ma oga reer banii qurayda qad nadimuu waxay qoomamoodeen oo faraha ka qanineen calaa maa facaluhu waxay sameeyeen maca muxamed ballan bay kula jireen ballankii bay ka baxeen hadda waa qoomameeyeen wakhaafuu minkum idinkana waxay idinka baqeen an tarjicuu inaad noqotaan wa tatrukuuhu macahu muxamed aad kaga tagtaan intaad noqotaan muxamed iyo iyagii inaad u kala baxdaan bay ka baqayaan faqaaluu qurayda waxay dhaheen lahu muxamed ayurdiika raalli ma ku tahay muxamedow an naahuda anagu qoomamayna dagaalka hore inaan soo qabanno jamcan jamac oo min ashraafin odayaashooda ah odayaasha inaan ka soo ururinno quraysh wa nucdiyahum odayaasha aan ku siino laka adiga muxamedo gacanta kuu soo gelino hawshaasay wataan hadda watarudda noona soo celisaa naga janaaxana garabkanaga alladii kaasoo kusira mise kusirat ta kusira la jebiyey yuriid wuxuu jeeda bani nadiir reer bani nadiir noogu soo celi gurigaa ka radhay waa qoladii la raray toddobaatan oday baan maxamedow gacanta kaa gelinaynaa quraysh baan ka soo qaadaynaa qoladii kale wuxuu ku yidhi toddobaatan rahana nimanka weydiista kuwan wuxuu yidhi haddii odayaal laydin weydiiyo odayaasha maxamed baa loo dhiibaya ogaada waa la laynayaa ha faradiya bidaalika minhu maxamedna waa ka raali noqday arrintaas hayaba yar iiga soo qabto odayaasha wahaa hum hadda waa kuwan xog baan hayaa mursiluuna ilaykum rag bay idiin soo dirayaan faxdaruuhum ka digtoonaada walaa tadkuruu ha u sheeginina mimaa qultu lakum waxaan idiin idhi xarfan hal kelimad ha uga sheeginina waa laba xog oo hal nin ka timid oo wada xihan oo qola loo sheegaya ma jirin uma ataa qadafaan reer qadafaan buu u tegey fa akhbarahum bimili ma akhbara bihi quraysh tabtii quraysh buu ku yidhi rag baa laydin soo diraya odayaal baa laydinka kaxaysanaya maxamed baa loo dhiibaya waa la laynayaa ha yeelinina kuwii kale wuxuu yidhi haddii odayaasha laydiin diido ogaada dagaalka in laydinkaga baxaa la rabaa meesha laydinka tago ee dagaal ha gelinina fa arsala abu sufyaan baa wuxuu soo diray wafdan liqurayda u soo diray yadcuuhum se ugu yeeraya liqitaali dagaal qadan biri odaygii dagaalka guud hogaaminaya tobanka kun wuxuu yidhi biri waa inoo dagaal faajaabuu waxay ku jawaabeen jawaabta dambe oo maxay ah innaa annaga laa yumkinunaa suurtagal nooma aha an nuqaatila inaan dagaalano fi sabti annagu sabti ma dagaalanaa layidhi waa qolaa wax maaragtay meel bay wax ka diidan yihiin wa kaana irsaaluhu lahum leylata sabti hameenku odayaasha soo diraya wafdiga waa hameen sabti ahay walam yusibnaa namana asiibin bay dhehin ma asaabanaan jabidda nugu dhacday ilaa min atacadii fiih sabtidaa xadgudubnay laa tacduu fi sabti baa jidha mogta xadgudubkii sabtidaa dhibtuba noogu dhacday sabtiba haddaan dagaalano waa jabnaa wamaca daalika sidaas iyadoo ay jidho xataa falaa nuqaatilu sideedaba maba dagaalamayno xataa tucduuna ilaa ana siisaan rahaa'in curaar minkum xaggiinna xataa laa tatrukuuna ilaa adaan nooga tegin meesha watadhabu ilaa bilaadikum guryihiinna idna u aadin inta dagaalkan ugu kaakixisaan sideedababa rahan ilaa aad noo dhiibtaan dagaal dambe maba gelayna midda kale maanta waa sabti maba gelayna dagaal fataxaqaqad qurayshun waqadafaan qurayshii qadafaan waxa u xaqiiqoobay kalaama nucaym binu mascuud nucaym binu mascuud hadalkiisii ahaa odayaal baa laydinka kaxaysanaya odayaashana maxamed baa loo dhiibayaa waa isaga inoo sheegay haddana raggii bayna weydiiyeen warkii baa isku keenay watafaraqat lquluubu quluubtii baa kala tagtay qalbi iskhilaafsan ciidan lou noqdo fakhaafa bacduhum bacdan qaarba qaar buu ka baqay wa kaana calayhi salaa sl nebigu waxaa qad ibtahala ila allahi ilaahay mid u khuduucay alladii allahaasoo laa maljaa ilaa ilayh meel kaloo la irkadaa aysan jirin ama la magan gala ilaa isaga mooyaane wadacaahu biqowli nebigu hadalkiisii buu ku barya allaahuma allah yow munzila alkitaabi ilaaha kitaabka soo dejiyo kutubtao dhan weeye sariica alxisaabi alla xisaabkiisu degdega badan yahay ihzim ilaxzaaba isbahaysiyada ilaahu jebi allahuma hzimhum ilaahu jebi wansurnaa calayhim ilaahu nooga gargaar ducadaas awal jidhay waqad ajaaba allahu ilaahay baa aqbalay ducaahu nabiga ducadiisa calayhi salaatu wasalaam faarsala waa diray yaa nebigu faarsala ilaahay waa diray ilaahay weeye cala alacdaa'i ilaahay cadowgu wuxuu ku diray riixan baaridatan dabayl qabow fii leylatin muqlimatin hameen mugdi ah faarsalnaa calayhim riixan wajunuudan lam taruuha somahay waayo malaa'ig waa timid laakiin malaa'igtu argagax bay qalbiga kaga riday ma aysan dagaalamin junuuda lam taruuhada maarta way yimaadeen laakiin dagaalka ma gelina waxa weeyaan cabsi baa qalbiga looga turo fakhaafa alcaraba carab waxay ka baqday an tattafiqa alyahuudu yahuudi inay la itifaaqdo maca almuslimiin wayahjumuu calayhim ay soo weeraraan fi leylati almudlahimma hameenkan daran ee shadiidka ah faajmacuu amrahum amarkoodii waxay ku ururseen iskugu geeyeen cala raxiili inay rartaanoo meeshaba ka guuraan ciidanku hadduu is aamin waayo qabla an yusbixa sabaaxu waaguwa intuusan beryin habeennimo aan xerada bannaynaa layidhi walamaa samica calayhi sala sl nebigu markuu maqlay addawdaa'a hugunka sawaxan yowyowda yeergeela cabaadaya ratiga la fariisanayo waxa la rarayo midka guuxaya geel baa la wataa meesha kun iyo shan boqola mogta addawdaa waa maxay sawaxanka iyo qaylada iyo hugunka waxaas ilaa meel geel jooga ma hugun yare markii uu maqlay fii jeyshil caduwi cadowga ciidankiisa qaala liasxaabi nebigu asxaabtiisa wuxuu ku yidhi laabudda min xaadiin caawa waxbaa soo dariyey khasab caawa wax cusub baa jira faman minkum yaa idinka midoo yanduru lanaa noo soo fiirsha khabaraalqowmi xogta yaa noo soo hela fasakatuu waa aamuseen saxaabadu xataa karara daalika alaaan saddex jeer ilaahu kaga celceshay wa kaana fiihim ragga meesha fadhiyeen xudayfatu bnu lyamaan saxaabiga weynaa xudayfatu bnu yamaan baa meesha fadhiya faqaala calayhi salaa slam nabigu wuxuu yidhi tasmacu sawtii xudayf maantao dhan codkaygaa maqlaysaa iyo hadalkayga mundu leyla caawa oo dhan walaa tujibu ina ajiibi mayse anaa aadaya marka lagaama hayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulilah albardu shadiid qofkaas waa gergariiraya qabow qabow waa daran yahay qaala wuxuu yidhi idhab orod soco fii xaajati rasuulilah nebi maxamed dantiisa soo gudideeda fii qadaa'i xaajati rasuulilah orod danta nebiga soo qabo wakshif lanaa khabara alqowmi ciidanka cadowga xogtiisana noo keen weliba waxaa dhacday wuxuu yidhi ma awoodo gaajo iyo qabow iyo cabsiba waa jidha ilaahay baa xogka hore iyo xagga dambe iyo midigta iyo bidixdaba kaa waardiinaya socaalayhi waxaan kaan tagay wuxuu yidhi kaannii fii xamaam waxaa moodaaba yidhi kulayl inaan dhex socdo jawi kulul anoo dhan yaa biyo kululayska soo maaha waxaa moodaaba anoo dhan waa diirsana markaan sii socdo ii yeera yidhi waxaad dareemaysa cidna haw sheegin leeb ha tuurin dhagax ha tuurin seefna cid ha ku soo dhufan haddaa xataa cadowgii dayacan aragtid qofna wax ma gaarsiin karin waa tegey buu yidhi fakhadara radi allahu canhu wuxuu khatar geliyey binafsihi fii khidmati nebiyi nebi moxamed khidmadiisa sala allahu calay waslm xata alaca ilaahu soo daalacday calaa jaliyati alkhabari warka kiisii waadix ahaa war cad xog rismiga soo hel qofka la diro qofna xog rismiga is keenaa qofna xog rismiga ma keeno xog cad buu soo hel wuxuu soo helay wa ana alcadaa'a cadowgu caasimuuna inay go'aansadeen calaa rixla inay meesha ka guuraan wuxuu xog ku soo helay cadowgu inay guurayaan waayo abu sufyaanoo dab iska kulaalayo dee qofka dabka jooga qofka soo socda arkaya waa isagii arkayoo marka saa damco inugu dhufto buu wuxuu soo gartay hal leeb ma tuuri kadhib dhagax ma tuuri kadhib seef wax kuma dhufan kadhib yaa waqaa'idkii weynaa haziimatulaxzaab baa dhacday marka ciidanka waa jaba waqad balaqa min khawfihim cabsidooda xaggeeda wuxuu gaaray an kaana ra'yusuhum ninkii madaxda u ahaa ciidanka tirada badan abu sufyaan yaquulu lahum inuu u yidhahdo ciidankiisa liyatacaraf ha garto wejigiisa kullu ninkastoo minku idinka idinka mid akhaaha ninkasta ninka la jooga indhaha ka fiirsho iyo wejiga walyumsik biyadihi gacantana ha ku qabsado gacanta ha qabto xadaranka digtoonnadoo min an yadkhula baynakum dhexdeena inuu soo dhex galo caduw waxaan ka baqayaa in rag nagu soo dhex dhuuntaane maxamed rag soo diree waxaaba markaa ku dhex jira xudayfa ku dhex jira xogtii ugu ururshay ka mid ninba ninka la jooga wejigiisa saa haw fiirsho inuu nin cusub yahay iyo ciidankii la yaqaanay inuu yahay waqad xalla wuxuu fura abu sufyaan ciqaala baciirihi neefkiisi geelaha dabarkiibu ka furo yuriidu isagoo doonaya an yabda inuu bilaabo biraxiili waa guuraynaa nin kasta ninka la jooga ha fiiriyo ratigiisana xarigbuu ka furo waayo ninba nin buu fiirshay jawaasiista iyo basaasiinta alcuyuun iska jirabayo marka wuxuu yidhi de aniga intii gacanta lay qaban lahaa anaa ninkii aan la fadhiiya xudayfa wuxuu yidhi gacanta ku dhegay waqultu lo waxaan ku yidhi mananta horya ayaa tahay kee ahay hadoo kala hormaray buu yidhi ninkii gaalkii anaa inta gacanta qabtay waxaan yidhi waryaa kuma ahay markaasuu yidhi walima islaamin mucaawiyata abu sufyaan baan ah abu sufyaan baaba dhalayba nin kale xagga iga xigan gacanta bidixda ku qabta waraa keeta soo yidhi camar bin caas baan se aniga la ii garan dee aniga labadii ninba haddaan qabtay yaa i qabanaya aniga ninkaana anaa iri keeta ninkaana anaa iri markaasuu yidhi meesha naga kiciye abu sufyaan waa guuraynaayo dabayl iyo dhibaata nagu dhacday dabarkii uragtii ka furo xoolihii baa la kiciyey inuu wuxuu damco horgalo dadka faqaala lahu sufyaan binu umaya sufyaan bin umaya wuxuu yidhi ama cikrama u ahaa baa li cikrima bin abi jahl innaka ra'iisulqoomi ciidankao dhan ninkii madaxda u ahaa baata falaa tatrukhum ciidanka ha ka tegin wa tamdiya keligaa iska tagtid joog xaggee u ordaysaa fanazala waa degay abu sufyaan wa adina biraxiili wuxuu idnay in la guuro wa taraka khaalid bin waliidba wuxuu kaga tegay fii jamaacatin koox isagoo ku dhex jira liyaxmuu inay ilaaliyaan duhuuraalmurtaxiliina dadka guuraya dhabarkooda dhabar jabin naga ilaali waa intaan guurayno xataa laa yad muxuu qoray yadhamuu min waraa'ihim gadaashooda si aysan macnaha uga soo weerarin saxaabadu waasaaxa allaahu ilaahay baa tiray can ilmuslimiina muslimiinta xaggeeda haadihi lqumma murugtaas allatii taasoo taxazaba fiiha isku soo bahayseen alixsaaba isbahaysiyaal oo min carabin wa yahuud cala almuslimiin waxa weeyaan murugtii dhammayd ciidanka iyadoon dagaal culus dhicin baa ilaahay ka kaxeeyey waay khaalid bin waliid waa intuusan islaamin naga ilaali buu yidhi markaasuu yidhi haye marka ninka la dhihi jiray saxaabigiina meeshiibuu fadhiya saas waa dhacda horta haddaan wuxuu yidhi nebigu ballantiisa ahaa xudayfat bnu yamaan aysan jirin cidna ha dilin abu sufyaan leeb baan ku dhufan lahaa waa dili lah markuu soo noqday wuxuu u tegay nebigiiyo iska tukanaya salaadu taagan warkii baanu sheegay markaasuu nebigu ilaahay ku mahariyey wuxuu yidhi walowlaa ludfullaahi ilaahay dhimirintiisu haddaysan jirin iyo wa cinaayatuhu ilaalintiisa bi haada diini diinkan minnatan galladaysa oo minu xaggiisa ka haday oo fadlan la saa'at ilxaalu xaalku waa xumaan lahaa ilaahay fadligiisaa lagu helay ciidanka intaa tarilaiyo balaayadaas ya wa kaana jalaa'u laxzaab isbahayska yaa faydidoodu wuxuu ahaa fii dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo ama shawaal kay doontaba ha noqoto waatan aayaadka qur-aanka wa kaana xaqan cala allah ilaahay tafadul ahaan waxaa dushiisa ahaatay an yusamiihi inuu ku magacaabay an yusamiyahu nicmatan nicmaa lagu magacaabay biqowlihi fii suurati alaxzaab ilahay markuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi baa lii nicmada ilahay xusuus calaykum idinku nicmay id waqtigi jaa'atkum a idiin timid junuudun ciidamo fa arsalnaa calayhim riixan wajunuudan lam taruha wa kaana allahu bimaa tacmaluuna basiira id waqti jaa'uukum gaaladu idinka yimaadeen min fowqikum xagga sare toga xagga sare wey reer qadafaan baa ka yimid wa min asfala minkum iyo xagga hoose waaye quraysh baa ka timid waid saaqat ilabsaaru indhuhu markay iisheen wabalaqat lquluubu alxanaajir ay kalaxmaha soo gaareen wadnuyaashu watadunnuuna billaahi dunuuna malayaalna ilaahay a ka malaynaysa itixaan ba hunaalika koobtaasa ubtila almu'minuuna muminiinta la itixaamay wasulzuluu la gilgeliyay zilzaalan shadiid ah waid yaquulu lmunaafiquuna markay yidhaahdeen waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa quruura waid qaalat daa'ifatum minhum koox ka mida markay dhaheen yaa ahla yarib yaa ahla yariba yariba madiina dhijir waa reer madiinow dheh laa muqaama lakum wax nagaanshaa idinkuma ahane farjicuu wayastadinu fariiqu minhum kooxna ay idan dalbayeen oo iyaga ka mid a annabiya yaquuluuna xaalay leeyihin ina buyuutana cawra wamaa hiya bicawra baa ilaah yidhi waayo ayb in yuriiduuna ilaa firaara wallahu subxaana wa tacaala aclam